mahmaahyadii cutubka lixaad wiilkaygiiyow haddaad deriskaaga damiin u noqotid ama haddaad shisheeye gacanta dhaar ugu dhiibtid markaas waxaa lagugu dabay erayada afkaaga oo waxaa lagugu qabtay erayada afkaaga haddaba wiilkaygiiyow bal waxaan samee oo isi samata bixi waayo gacantii deriskaagii waad gashay u tag oo is-hosaysii oo deriskaaga bari indhahaaga hordo ha isugu keenin oo indhahaaga daboolkoodana lulo ha isugu qaban isu samata bixi sida cawl gacanta ugaarsadaha uga baxsato iyo sida shimbir gacanta shimbiraddabaha uga baxsato kaaga caajiska ahow bal quraanjada u tag oo bal jidadkeeda u fiirso oo aqli yeelo iyadoo aan lahayn madaxweyne sirkaal iyo taliyo toona ayay guga cuntadeeda soo diyaarsataa oo quudkeedana waxay soo urursataa wakhtiga beeraha la goosto haddaba kaaga caajiska ahow ilaa goormaad hurdaysaa goormaadse hurdadaada ka toosaysaa weliba in yar baad seexataa in yar baad lulootaa oo in yar baad gacmaha hurdo aawadeed u laabataa hadda cayrnimadaadu waxay u imaan doontaa sida mid dad dhaca oo baahidaaduna waxay u imaan doontaa sida nin hub wata qofkii wax mataro ah iyo ninkii sharrow ahuba wuxuu ku socdaa af qalloocan indhihiisuu ku baaqaa oo cagihiisuu ku hadlaa oo faruhu wax ku baraa qalbigiisa qalloocnaan baa ku jirta had iyo goorna wuxuu ku fekeraa shar oo wuxuu beeraa muran haddaba sidaas daraaddeed masiibadiisu degdeg bay u imaan doontaa oo dhaqsa buu u jebi doonaa dawana ma leh waxaa jira lix waxyaalood oo uu rabbigu necab yahay haa toddoba ayaa naftiisu aad u karahdaa waana indho kibir badan carab been sheega iyo gacmo dhiig aan eed lahayn daadiya qalbi malo shar ah hindisa iyo cago xumaan ku degdega markhaati been ah oo been sheega iyo kii muran dad walaalo ah ku dhex beera wiilkaygiiyow qaynuunka aabbaha xaji oo amarka hooyadaana ha ka tegin had iyo goorba qalbiga ku sido oo qoortana ku xidho markaad toostid wuu ku hoggaamin doonaa oo markaad seexatidna wuu ku dhawri doonaa markaad toostidna wuu kula hadli doonaa waayo qaynuunku waa laambad amarkuna waa iftiin oo canaanashada edbintuna waa jidkii nolosha inay kaa dhowraan naagta sharka ah iyo sasabashada carabka naagta qalaad quruxdeeda qalbigaaga ha ka damcin oo yaanay indhaheeda daboolkooda kugu sasaban waayo naag dhilo ah aawadeed waxaa nin la gaarsiiyaa go' kibis ah oo dhiladuna waxay ugaarsataa nafta qaaligaa miyuu nin laabta dab ku qaadi karaa iyadoo aan dharkiisu guban miyuu mid dhuxul kulul ku kor socon karaa iyadoo aan cagihiisu guban haddaba sidaas oo kaluu noqdaa kii naagta deriskiisa u taga oo ku alla kii iyada taabtaaba ma taqsiir la'aan doono dadku tuug ma quursadaan hadduu waxxado inuu naftiisa dherjiyo markuu gaajoodo laakiinse haddii isaga la qabto waa inuu toddoba jibbaar u magdhabaa waa inuu ku bixiyaa waxa gurigiisa yaal oo dhan kii naag ka sinaystaa wuu aqli daran yahay oo kii sidaas yeelaa naftiisuu halligaa oo wuxuu heli doonaa dhaawacyo iyo sharaf darro oo ceebtiisana lama tirtiri doono innaba waayo hinaaso waa nin caradiis maalinta aarsashadana isagu ma turi doono isagu innaba mag kaa qaadan maayo oo sinaba kuula heshiin maayo inkastoo aad hadiyado badan siisid